wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka a c c kaatumo cabdixakiin jaamac dalmar oshir jiraad qobod iyo weliba uuse ka dhawaaqay xiliga la qubado imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaada wasiirka iyo weliba uuse sheegay in imtixaanka uuse bilaabado doonaa liti julaay ee sanadkan degmooyinka uuse imtixaanka ka dhigi doonaa iyo welibaa ku mid ahaa taleex boocame xudun kalabeer buuhoodle laascaanood iyo widwida weliba ardayda lankabaaqi intii diyaargarow faylan sameeyana si oo guulaysadana waxaan rabaa farrin yaroo gaaban inaan kula wadaago bulshaweynta re c c gaar ahaan ardayda waxaa isbuuc kadib la geli doonaa lixda julaay ama bilaaban doona imtixaankii shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ayaa bilaabmi doona ilaahay idinkii waxaa lagu geli doonaa degmooyin ka badan kuwa hadda lagu galay ka shahaadigaah ee foonfoorka ah sida degmada taariikhiga taleex degmada taleex degmada boocame kalabaydh wedwed gobolka degmadiisa buuhoodle degmada xudun gobolka sol degmada laascaanood waxaanu rajaynayaa ardaydaas in imtixaankaas ilaah iyo siro fariimaha imtixaanka ku saabsan iyo jadwalka waxaa soo saari doonaa xafiiska imtixaanka iyo shahaadooyinka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliinta seer sc khaatumo ardayda waxaanu rajayaynaa guul lixda julaay ayaa insha allah noo ballana haddii ilaah yidhaahdo dadka ree sc c waxaan ugu baaqayaa midnimo guud waxaan ugu baaqayaa wadatashi waxaan ugu baaqayaa wadajirkooda inay ilaashadaan waxaan ugu baaqayaa dowladnimadooda inay ilaashadaan waxaan ugu baaqayaa inay gacmahaas qabsadaan waan qabaa waana ku kalsoonahay bulshaweynta ree sc in intan hadda ay qabteen iyo ka badan ay qaban doonaan summad ay u yihiin xornimadoonka gobinnimadoonka halganka iyo calan jacaylka iyo wadana jacaylka ummadda soomaaliyeed guul ayaan u rajaynayaa ardayda ree sc dhammaantood waxaan rajaynayaa inaan maalmo farxaad badan wada qaadan doono insha allahu tacaala aad ayaad u mahadsantihiin waxaan mar labaad u mahadnaqayaa oo aan mar labaad u mahadnaqayaa macallimiintii iyo bahda wasaaradda waxbarashada ree sc ee nagala shaqeeyey runtii inaan imtixaanka shahaadiga qabanno ka isteedkana qabanno agaasimaha guuda wasaaradda xafiiska imtixaanaadka xafiiska emiska akhyaarta kale ee runtii aan halkan ku soo koobi karin magacyadooda aad ayay umahadsantihiin la'aantiin waxmaan qabaneen bulshaweyntana waa umahadcelina ree sc guud ahaan iyo gaar ahaanba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu maamulka a c c kaatumo ayaa markii inkuhoreyta nagadaas inuusa qaad imtixaanka shahaadiga ee fasalada sideedaada kuleed markii muddo deegaanadaas usa ku armi jiray maamulka somalilana